نورنا لم يغرب في ليالي الكرب نورنا لم يغرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada caruurta toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aan maanta idiin soo gudbin doonana waxaa ka mid ah taariikhda mucallimka gacanta ku haya madarasada mucaad ibnu jabal oo ku taala degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe waxaad maqli doontaan mid ka mid ah waalidiinta iyo arday dhigta madarasada oo ka hadlaya dadaalada uu mucallimkan ku bixiyo madarasada waxaa sidoo kale barnaamijkeenna qayb ka ah taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn xubintii siiradda rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النجوم نورنا دستورنا ونظام النجوم وسواه لم نجد أو نرم من مذهب وسواه لم نجد أو نرم من مذهب
waa hagaagga ku soo dhowaada mar kale barnaamijka oo dhammaystiran ugu horreyn waxaan ku bilaabaynaa xalqada afartan iyo saddexaad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana halkan alaabaa ka soo jeediya ashaykh cabdulilaah abu khaalid
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعاني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan kusoo jiray taxaanaheenii ahaa oo bilwaalideyn ixsaana Ee, khulaasooyinkii ugu dambeeyey ama faaiddii ugu dambeeyey walaalka uu soo jamciyey ee kusoo khulaaseeyey ee risaaladii ayaynu ku jiray Ee, faa'iidada sideedaad aynu ku bilaabana fadhigan insha allahu tacaala waxaa weeye biru lwaalideyni wa racaayatuhuma min aljihaadi fii sabiili illah labada waalid oo loo samafalo oo la dhowro waxay ka mid tahay ee, waxay lamid tahay jihaadkii fii sabiililah ilaahay jidkiisa lagu dagaalamay ay lamid tahay nin baa nebiga u yimi sal alla alay wasalam markaasuu wuxuu ka dalbaday oo weydiistay nebiga inuu jihaadka ka qayb galo nebigu marka wuxuu ku yidhi labadaadii waalid ma nool yihiin ninkii wuxuu yidhi haa labadii waa waalid weyn labadii waalid way nool yihiin nebigu marka wuxuu ugu jawaabay ku yidhi labadooda ku jihaad fa fiihimaa fajaahid yani iyaga u adeeg taasaa jihaadku u noqonayse marka waxaan horeyna usoo baraarujinay markaasoo kale waa marka jihaadku uusan farducayn ahayn ee fardulkifaaya uu yahay oo marka maaragtay ausan jihaadku ee lam yatacayan yani qof kasta uusan farad ku noqonin Ah, faa'iidada sagaalaad ee fa- ee khulaasooyinka walaalku inoo soo ururay ka mid ah waxaa ka mid ah mardaatullaahi tacaala fii biri lwaalideyni wa ridaahuma ilaahay raalinshihiisu wuxuu ku xidhan yahay labada waalid marba sidaa u raaligelisid ayuu ku xidhan yahay oo ugu samafashid yani labadooda haddaa u samafashid ilaahay raalli buu kaa noqonaya haddaad caasi ku noqotidna ilaahay wuu ku caroonaya xadiis baa wuxuu leeyahy nabiga ka sugan rida rabbi fii rida alwaalid ilaahay raallishiis waxay ku jirtaa waalidka oo raalli kaa noqda wa sakhdu rabbi fii sakhdi alwaalid ilaahay cadhadiisuna waxay ku jirtaa waalidka oo ku cadhooday yani haddii labada waalid ku cadhoodaan ama mid ka mid uu ku cadhoodo ilaahayna raalli kaa noqmayo wuu ku cadhoonaya faa'iidadana tobnaad waxay leedahay biru lwaalideyni min acdami abwaabi aljanna labada waalid oo loo samafalo waxay ka mid tahay abaabyada ugu waaweyn albaabada jannada lagu gaadho ama dariiqyada lagu gaadho midka ugu weyn ay ka mid tahay xadiidkuna wuxuu leeyahy nabiga ka sugan sal alla ly salam alwaalidu awsadu abwaabi aljannati aabbuhu ama waalidku mid kasta ha noqdo aabbihi hooy mid kasta ha noqdee waaba halka ugu sarreysa abwaal jannada midka ugu sarre weeye awsad halkan waxaa laga wadaa axsan wa afdal baa laga wadaa halkan xadiiskuna waa xadiis xadiis tirmidi baa wariyey iyo ibnu maaja waxaa weye fi saxiix aljaamina uu kusugan kitabka ilahi saxiix aljaamina uu kusugan yahay xadiidku faa'iidada markaa aan ka helayno waxaa weeyaan markii xadiis kalena wuxuu leeyahay oo isla qeybtaa ka mid a ama cunsurkaa ka mid a ama maarata khulaasadaa ka mid a raqamu anfun huma raqamu anfu huma raqamu anfu qiila yaa rasuula allah qiila man yaa rasuula allah qaala man adraka abaweyh cinda alkibari axadahumaa aw kilaahumaa falam yadkhul iljanna ilaahay haduleeyo ilaahay haduleeyo ilaahay haduleeyo ayuu nebigu sal sl sadex goor yidhi markaasaa la yidhi kan saala ilaahay maaragtay u duleynaya waa kay rasuulka ilaahayow marka wuxuu yidhi waa qofkii labadiisa waalidood ay kusoo gaadho kusoo gaadha iyagoo waaweyn iyagoo da ma soo gaadha labadii waalid ama mid ka mid a ama labadiiba oo sababta iyadaa iyo adeegu adeegii aan jannada ku gelin kaasuu u halaagsamay waana dulloobay ayuu nebigu leh sal l slam markuu u yimi nebiga sal l slam qof doonaya inuu jihaadka u baxo wuxuu nebigu ku yidhi hal laka min ummin hooyo ma leedahay qaala nacam qofkii wuxuu ugu jawaabay ama ninkii haa hooyo waan leeyahay way joogtaa qaala falzimhaa fa ina aljannata taxta rijlayha iyada maaragta hooyada la joog oo ha ka tegin jannaduba waxay ku jirtaa labadooda lugeed hoosteeda jannada ka helaysa yani hooyada haddaad u samafasho baari u noqoto u adeegto janno waad gelaysaa buu leeyahay saynu mar kale aynu baraarujino waxa weye markaas oo kale marka jihaadka uusan faradka ahayn laakiin hadduu farad noqdo oo qof kasta farad ku noqdo hooyo iyo aabe iyo midna loo jooji maayo qof kasta farad buu ku noqonayaa cidna laga idan qaadan maayo markaas oo kale faa'iidada koob iyo tobnaad biru lwaalideyni ictiraafun biljamiili wa raddun libacdi xaqi lwaalideyni cala alibn labada waalid oo loo samafalo waxay ka mid tahay inaad u ictiraaftay labadaa waalid wanaaggii ku sameeyen yaraantii iyo waxaad maaragtay inaad u celinaysid oo radinaysid oo bedel uga dhigaysid xaqoodii wax ka mid ah waxay sidii yani kugu soo dhibaatoodeen way kusoo koriyeen way maarata hooyadu weliba gaara kaala soo kulantay marka waxa samafalka aad u samaynaysid waa xaqii ay kugu lahayn qaar ka mid oo aad celinaysid xadiiskun wuxuu leeyahay xadiiska nabi kaswana wuxuu leeyahay laa yajzi waladun waalidan ilaa an yajidahu mamluukan fayashtariihi fayuctiqah qof waalidkii abaalkiisa gudi kara male ama qof la dhalay oo qofkii dhalay abaalka u gudi kara ma laha ilaa hal mar mooyaane markaas oo goormo weeyaan waa markuu aabbihii harko ama hooyadii oo labadii waalidka mid kami labadii waalid mid ka mid oo addoono oo la addoonsanayo oo cid kale iska yeelatay mulkiday marka uu ka iibsado waalidkii wuu soo gadanayaa markaasuu xoreynayaa markaasaa la odhan karaa wuu abaalguday waalidkii ama labadii waalid marba kii addoonsiga ku jiray ee uu xoreeyey fa yuxtiqah uu xoreeyo wuu soo iibsanaya markaasuu xoreynaya addoon ahaan buu ninkii uga soo gadanaya markaasuu odhanayaa waad waad xor baa tihiin waxaa laga wadaa laa yajzii waladun waalidan waxaa laga wadaa ay laa yukaafi'uhu biixsaanihi waqada wa qadaa xaqihi yacni kuma uma dhigma waxa uu abaalgudku u samaynayo iyo samafalku marna uma dhigmaa wixii waalidku la soo maray mana gudi karo xaqii ay ku lahaayeen si kastuu yeelo ilaa xaaladda iyada ah ma ahaani ninba nin baa isna wuxuu weydiiyey ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar baa nin baa wuxuu weydiinaya wuxuu leeyahay ninkaas oo kacbada ku dawaafaya ayaa wuxuu cumar ibnu cumar weydiiyey ninkaa isaga markaa wuxuu si hooyadii ayuu dhabarka ku xambaarsanaa oo dawaafinayay xajka uu maaratay uu ka gudeeyey ninku wuxuu lahaa markaa geeraar buu tirinaya ama gabayar buu tirinaya wuxuu lahaa inii lahaa baciiruha almudallalu in ucdirat rakaabuha lam ucdari wuxuu leeyahy anigu waxaan ahay awrkeedii hayiinkaabaan u hay waan xambaarsannahay waan sidaa awrkeedu hadduu ka dido ay saaran tahay anugu marna wax kasoo dhaca mid hooyaday ka cararaya ama ka ordaya maahi xataa hadduu gaadiidka ay saaran iyadoo ka carar anigu gaadiid waxaan ahay marnaba aan hooyaday aan maaratay aan hallaynayn oo ka cararayn oo maaratay aan diraynin baan ahay buu leeyahy markaasuu ninkii intuu ibnu cumar u yimi markuu gabaygiisa dhamaystay wuxuu ku yidhi yabna cumar aturaanii jasaytuha ma u aragtay in abaalkeeda guday ibnu cumar hooyada aniga saas xajkii u gudayay oo dhabarka ku sida oo maaragtay xajka ka gudaya ma u aragtaa maaragtay inaan abaalkeeda guday ibnu cumar wuxuu ku yidhi laa walaa bizafratin waaxida xataa in yaroo mar intaad ay kaa naxday adoo matalan dhabarkeeda saaraa ama waxay ku gaari rabeen oo ay hooyadii ay maaragtay ay naxday xataa taas mar taa xataa uma dhiganto waxaad samaynaysa oo dhan intaa xataa uma dhiganto faa'iidada labiyo tobnaad waxaa weye xuquuqu lwaalideyn min akbar alkabaa'ir cinda allah labada waalidoo caasi lagu noqdana waxay ka mid tahay dembiyada kuwa ugu waaweyn xagga ilaahay ilahay agtiisa dembiyada ugu waaweyn bay ka mid tahay fan abi fan abi bakrata radia allahu canhu qaala qaala rasul qaala nabiyu sal ly slam alaa unabiukum biakbari lkabaa'ir alaa unabiukum biakbari lkabaa'iri saddex kor nebiga ku celiyey qaaluu balaa yaa rasuul allah waxay asxaabadii ku yidhahdeen noo sheeg dembiyada kuwa ugu waaweyn saan isaga ilaalino qaala sal alla alay slam dembiyada ugu waaweyn marka waxaa weye waxaa ka mid ah labada waalido caaq lagu noqdo iyo ilaah lagu been aboorto iyo shirkiga waa kuwa ugu weyn halkaasa lala dhigay xuquuqul waalidiin kuwaasu lamid yahay shirkigii iyo ilaahay been aboorshadiisii ayaa meel lala dhigay aad buu culus yahay faa'iidada saddex iyo tobnaad ama khulaasada saddex iyo tobnaad waxaa weeye daabitu daacati lwaalideyn qofka goormaa la odhan karaa labada waalid daacad buu u yahay iyo umaaha ma miciyaar u ah maxaa lagu qiyaasi karaa tajibu daacatu lwaalideyni fii kayri almacsiya waxay ku xidhan tahay labada waalid mar kasta waa loo samafalayaa oo wax kastoo ay kaa dalbadaan oo bannaan oo ilahay raalli ka yahay iyo wax kastoo mubaaxa waa loo qabanayaa ilaa haddayan macsi ilahay meesha soo gelin labad daacadooda waajib bay noqonaysaa haddaan macsi meesha ayna dhacayn oo ilahay maaragtay xadkiisa aan lagu gudbayn weliba wixii labada waalid manfaco u ah u leh oo dan u ah ayaad maarata waajib kugu noqonaya inuud qabato walaa darara fiihi cala alibni adigana dhib weyn ayaan kaa soo gaadhin oo naftaadoo kale dee inaad u disho iyo wixii lamida iyo maalkaagao dhan adoo u baahan intaad wada siiso in adiga markaa baahi u dhimato xaalkoodu halkaa gaadho waajib ma noqonayso markaas laakiin inta ka sokaysa mar haddaan meeshii macsi jirin labada waalid daacadood waxay noqonayaan waajib bay qofka dhaleen ku noqonayaan wuxuu leeyahay weliba laasimkuma aha qofka maaragtay la dhalay qofka la dhalay labada waalid inuu daacad u noqdo wixii isaga maaragtay manfaca ugu jirto iyagana dhib u keenayn maalan wax iska mubaaxa adiga danbaa danbaa kuugu jirta ganacsi ha noqdo cilmi barasho ha noqoto wax adiga manfacadaada ah iyagana dhib u keenayn markaa ku adeeci maysid oo iyaga dee dhib uga iman mayso wax dhiba uga imanaysa male adigana faaida kugu jirta marka faaidada iyadaa kama hadhaysid iyagana waad iska sabaysa waxaad leedahay maanta aab waxbaan soo baranaya hooy waxbaan soo baranaya cilmi baan raacanaya raalli ha layga noqdo laakiin waajib markaasoo kale inaad inay inay ku yidhahdaan waxba ha baran ha soo xajiyin hatalan kama yeelisid fa fi lxadiid xadiis baa wuxuu leeyahay laa taacata fii macsiyatin inama taacatu fi lmacruuf marna daacad maaha fi macsiya lagu geli macsiya ilaahay wax maarata ilahay us raalli ka ahayn qof lagu addeeci maayo labada waalid daacadu waxaa weeye oo keliya wixii fiican ee labada waalid macruuf ah ee diintu a bannaysay ee ama waajib ah ama mubaax ah waxaasaa lagu adeecaya labada waalid aan macsi ku jirin sheekh ibnu taymiyana wuxuu leeyahay radia allahu canhu sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay raximah ullah wayalzimu alinsaanu taacata waalidayhi fii kayri almacsiya waxaa laasim ku noqonaysa qofka la dhalay inuu labada waalid daacad u noqdo mar haddaan meesa ilahay dembi laga gelin oo xadkiisa aan lagu gudbayn wa in kaanaa faasiqayn xataa labada waalid faasiqiin ha noqdo laba faasiqiin oo daacada ilahay aan adugu toosnayn ha noqdeenba wa haadaa fiimaa fiihi manfacatun lahuma walaa darar waxaa lagu adeecaya wix iyaga dani ugu jirto ilmahana dhib weyn uga imanayn fa in shaqa caleyhi buu leeyahy sheekhu hadday wiilka ku adkaato ama qofka la dhalay ku adkaato maaragtay wax inuu maaratay daacadooda ku adkaato waxaasuna maarata uusan iyaga waxba u taraynin marka wuxuu leeyahay fa in shaqa calayhi walam yaduruhu wajab hadduu arrin isku adag tahay laakiin uusan isaga dhibaynin wuxuu leeyahy daacaddu markaa waajib bay noqonaysaa haddii kale daacadaas waajib ma noqonayso mar hadday iyaga manfaca ugu jirin isagana dhib uga imanayso daacadaas waajib ma noqonayso هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف نورنا فيه فخار للورى والعرب نورنا فيه فخار للورى والعرب waa hagaagga qaybaha dhexe ee barnaamijka tarbiyada carruurta ayaan markan isla maraynaa waxaadna ku soo dhowaataan taariikhda mucallimka dhiga madrasada mucaad ibnu jabal oo ku taala degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe waxaa halkaasi booqday waraysigan idinku soo maqanna ka soo qaaday wariyahayna moxamed sheekh cali waxaa sidoo kale uu soo waraystay mid ka mid ah waalidiinta iyo arday dhigta madarasada oo ka hadlaya mucallimka iyo dadaalada uu ku bixiyo madarasada haddaba ku soo dhowaada waraysiyadaas oo dhan
kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alfurqaan magacaaga halkaad kusoo baratay qur-aanka kariimka iyo madrasadaad macalinka ka tahay bismillaah alxamdulilaah magacaygu waa albaani mukhtaar maxamed qur-aanka halkan kusoo bartay waa magaalada kismaayo haddana waxaan madarso ku hayaa degmada saragle waxaad si kooban noogu sharaxdaa macalin inta sano ee macalinka tahay ama ay furan tahay madrasada adigu gacanta ku hayso madarasada intay furan tahay waa shan sano ayay furan tahay intaas ayay furan tahay waxaana la furay ahaa sideedda bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo koowaad oo rabiicul awal ah kuna beegneed taariikhda toban iyo saddexda bishii saddexaad labadii kun iyo labaatanka waayahay inta ay furan tahay madrasada minoo sheegi kartaa tirada rasmiga ah ee ardayda ka aflaxday ee qur-aanka ku dhammaysay gacantaada ama sababtaada
tirada arday oo ku dhammaysay qur-aanka madarasada mucaad binu jabal waa afartan arday inta ani aan dhigayo shantaas sano afartan arday ayaa dhammaysay walilahi alxamdu waxay dadka inoo sheegeen ama deegaanka si guud lagu qadariyaa in madarasadaadu tahay madaariista ugu wanaagsan ee xagga waxbarashada marka laga soo tago towfiiqta alleh maxay tahay tallaabooyinkaad qaaday ee kuu suurageliyay inaad hanato ixtiraamkaas tallaabooyinkaas aan qaaday waxaa ka mid ah ugu horeynta ilaahay subxaana wa tacaala ayaan tali saartay saas ay tahay camalka aan qabanayona ikhlaas iyadoo la jirto oon u ikhlaasay waxaaweyaan ikhlaas ayaan ku qabtay kadibna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa igu garab galay inaa caruurtii intaas aan ka soo saaro afartankii caruur ah alxamdulilaah waa sidaa oo dadka dadweynowga ay ku sheegeen ay yidhaahdeen madrasaas ku fiican waa qaabkaas usluubka tacaamulka wuxuu kaalin ka qaataa in ardayga uu jeclaado qur-aanka kariimka maxay tahay fahamka aad ka haysato tarbiyada caruurta marka caruurta aad tarbiyeynayso oo aad barayso qur-aanka kariimka muxuu yahay usluubka aad doorbido inaad adeegsato ma inaad garaacdo ma inaad waaniso ma inaad u cagijuglayso maxay tahay tallaabooyinkaad adeegsato
caruurta tarbiyada waxaa ka mid tahay aniga aan adeegsado tarbiyada aan adeegsano waxay ka mid tahay caruurta markaan tarbiyeynayo qaab nooc ayaa loo tarbiyeeyaa koley cagajugleenta iyo waxaa la dhihi jiray ina mar waxaa weyaan caruurta la waaniyo waaninta wax ku leeyihiin badana waa la waaniyaa waanintaan ku tarbiyeeyaa
dadka qaar waxay mucalimiinta dugsiyada qaarkood ku dhaliilaan inaysan xoogga saarin waxbarista ubadka oo xitaa aanay si joogtaa usoo xaadirin madarasada xiliyadu ardaydu joogaan oo inta badan waxay uga tagaan kabiir ama ardayda kuwooda qur-aanka dhameeyey arrinkaas maxaad ka dhihi lahayd macalimiinta taas ayada ah waxaan ugu digayaa inay caruurta ugu tagayaan inay iska daayaan waayo caruur caruur laisku dhaafay yacni waxbay haleen karaan waxaan leeyahay macalimiinta si toos wakhtigooda inay u ilaaliyaan ayagaa mas-uul ka saaran oo maalintii aakharana la weydiin doono mas-uuliyadaas intaas caruur isku keeneen saas ay tahay inay ayaga waxaa weyaan dhex joogaan caruurta caruurta inay isku dhaafin ayaan ku waaninaya insha allah ugu dambeyn maxay tahay fariinta aad usoo jeedinayso macalimiinta kula midka ah ee isku howlay inay ubadka soomaaliyeed baraan waxa uu khayrka badan oo ah qur-aanka kariimka macalimiinta dhammaan waxaan ugu dardaarmayaa inay dadaalaan dadaalkaas ay laba jibaaraan ay saddex jibaaraan waxaan leeyahay camalka ay qabanayaanna inay ikhlaas ay ku qabtaan ikhlaas ay ku qabtaan ay ku dadaalaan caruurtana ilaahay subxaana wa tacaalana ay u tali saartaan ayaan ku waaninayaa kusoo dhowow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga iyo aqoontaad u leedahay macalin albani idaacadda islaamiga alfurqaan waan ku dhowahay koow horta waxaan salaamayaa idaacadda alfurqaan qiimaheeda kala duwan inta kale waxaan aqoon aan u leeyahay macalin albaani macalin albaani waa nin wanaagsan oo samar badan oo ciyaalka oo dhamriyo oon garaacaynin oo bulshada oo dhashay ilmaha inta ku aruursan ad aragta gabdho iyo wiililba leh waalidiintooda si fiican ula macbilaado wey ayag isaga iyo waalidiintana aa isku xiran ilmaha mar haddii macalinka iyo waalidiintu ay isku xiran yihiin ilmahan waxba ay bartaan macalin albaani waa nin dabcad wanaagsan waa nin ilaahay sameeyey oo dabcad wanaagsan aan la heli karin madrasadan aad i aad uga aflahay ilmo fiican uu ka soo saaray intaasaan ka aqoonsanahay macalinka ma isleedahay macalin albaani ama si guud madarasada inay tahay madaraso tusaale wanaagsan loo soo qaadan karo oo xagga waxbarashada ka soo dhalashay aad i aad baan uusu leeyahay maalin albaani madarasadiisa si wanaagsan kudayasho wanaagsan bay leedahay kudayasho wanaagsan bay leedahay intuu kudayasho wanaagsan si fiican looga dayado intaasaan leeyahay waa kaa aad baad umahadsan kusoo dhow idaacadda alfurqaan magacaaga iyo madarasada aad wax ka barato
oo ku dhawaa idaacadda islaamiga alfurqaan magaceeda waa cali macalin bashiir madarasa waxaan ku bartan waa macaad bin jabal
macalinka qur-aanka ku baray magaciisa maxaa noogu sheegi kartaa dadaalka uu bixiyo
waxaan naga sheegi karaa dadaalka uu bixiyo hingaada sida hingaada qur-aanka kariimka markay kowta dugsay maana halkamayn horta asaga ay baray ilaa akharaasyo intan haddaan aan ku hadlayna batarka qur-aankan akhrina qur-aanka a bartaan dhameey asaga aa baray haddii lagu dhaho sheeg hal arrin ood ku jeclaatay macalinkaaga maxaad dhihi lahayd qur-aankaas dadka si fiican u baraa hingaada kutaabaa tafsiirka iyo wax badan ayuu dad baraa juudi badan nagu bixiyaa saas aan ku jeclahay macalinka aad baad umahadsan tahay
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب
waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada caruurta ayaan isla soo gaarnay markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labiyo tobnaad ee xubinta siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana halkan ka soo jeedinayaa wariyahiina cabdiraxmaan badar محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته meel kastoo aad joogtaan carruuray ku soo dhowaada xubintii siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam darsigii koo iyo tobanaad waxaan kaga soo hadalnay go'aankii ay shantii nin quraysh ka mid ahaa shantii nin quraysh ka mid ahaa ku gaareen inay jahjeexaan waraaqda dulmiga ah ay ku dhegan kacbada iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa oo ka baxay go'doonkii dulmiga ahaa ay saddex sano ku jireen waxaan u mahad celinaynaa carruurtii ka soo jawaaday su-aalihii ku jira xalqadii hore haddii uu allah idman waxaan sii wadi doonaa duristeena isla sanadkii tobanaad ee bacdiga ama soo saarada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa magaalada maka yimid wafdi ka socda reer najraan kuwaas oo gaaray warka rasuulka sala allahu calayhi wasalam islamarkaana doonaya inay kala xaqiiqsadaan arrinkan cusub waxay ka koobnaayeen labaatan nin waxayna najraan dhacdaa meel u dhexaysa maka iyo yeman xilligaana waxay ku xisaabsan tahay dhulka najdi iyo xijaaj ee sacuudiga loo yaqaano markii ay u yimaadeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu uu kala hadlay diinta islaamka isagoo ku dul akhriyay qaar ka mid ah qur-aanka kariimka dhammaantoodana halkaas ayay ku wada islaameen abujahl oo aad uga carooday tallaabada ay wafdigaana ka yimaadeen najraana ay ku islaameen ayaa ku ceebeeyey wuxuuna ku yidhi ma arkin safar idinka daqoonsan tolkiina waxay idin soo direen inaad ogaataan arrinka ninkan markaas baad iilateen reer najraane ayaa ugu jawaabay nabadgeliyo idinkuma xadgudbayno waxaad leedihiin waxaad qaadataan aniguna waxaan leenahay waxaan dooranno allah casa wajal ayaa arrinkooda wuxuu ku soo dejiyey aayadahan soo socdo quraysh oo waxba ku keeni waasay go'doomintii wakhtiga dheer qaadatay ee ay gelisay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa islamarkaana ay arkaysa in diinta islaamka ay ka gudbaysa magaalada maka ee ku faafayso qabaa'ilkii carbeed ayaa mar kale waxay u xusul duubatay shirqool iyo dhagar hor leh waxay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku tilmaameen saaxir beenaale qof waalan iyo sifooyin kale oo qur-aanka ka beryeelay rasuulka arrimahaas oo idinna waxay ku doonayeen inay ku joojiyaan faafinta diinta islaamka markii aflagadadooda waxba usoo kordhin weysay ayay ku tashadeen in mar kale u tagaan abu daalib oo ahaa adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kuna qanciyaan xal meel dhexaad ah oo nebiga sala allahu calayhi wasalam ka hor istaagayo inuu faafiyo diinta islaamka waxaa markaan uga wacnayd inay u tagaan abu daalib iyadoo uu xanuun la soo darsaday kadib sannado asaga iyo carruurtiisa la go'doomiyey waxayna iskugu sheegtay in ceeb ku noqon doonto in nebiga gacan kala hor tagaan markii uu dhinto adeerkiisa taas oo keenayso in carabta ay ku sheekaysato in ay quraysh dishay moxamed kadib geeridii adeerkiisa waxay abuu daalib u soo jeediyeen inay doonayaan in nebiga uu joojiyo asnaamtooda wax ka sheegayo ayaguna taa beddelkees inay joojin doonaan dhibaateenta abuu daalib oo u muuqday mid arrinkan uu riyaaqayo ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam u yeedhay wuxuuna u gudbay talada ay tolkiisa wateen rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa adeerkiisa wuxuu ku yidhi adeer waxaan ka rabaa inay dhahaan hal kelimad oo oo keliya taas oo ay carab iyo cajanba ku hogaamin doonaan abujahal iyo odayaashii wada socday ayaa ku yidhi sheego kelmad iyo wax ka badanba waan kuu dhahaynaa markaas buu yidhi suubanaha waxaad dhahdaan kelimatu tawxiid ee laa ilaaha ila allah iskagan taga asnaamta odayaashii qureysheed ayaa waxaa qabsaday dhagafaar iyo layaab waxayna goobta ka dhaqaaqeen ayagoo leh ma ilaahyadeennii oo idil ayaad ka soo reebtay hal ilaah xaqiiqdii arrinkaa waa mid la yaab leh intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa darsigii laba iyo tobanaad ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam tan iyo kulinto dambe iyo toddobaadka soo socdo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu
محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يرى
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير من وأبي guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق